halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosan nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska africa iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen isniina lix iyo labaatanka bisha janawari sanadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabeesha iyo madadaalo qaybka ah barnaamijka waxaana idiin soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
ilmihii oo dhaafay marka waxbarashada loo diro caqabado badan buu kala kulmeeya ko wax ka mida ilmihii wuu gacan laayahay waxa ku caqabad ku ah horta kursocodkii haddana adeegyadii kale la bixinayay iyo qoraaladii iyo wixii gacmihii lafteedii qaybbay kaga tahay wuxuu arkayaa da'diisii oo ciyaaraysa oo wax eryanaysa oo wax samaynaysa
kaasi waxa uu agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee somalilan oo ka hadlayay arrimaha la xidhiira caruurta iskuullada dhigata iyo xanuunka cudurka boolio barnaamijka ayuu qayb ka yahay
qodobada kale ee aan idinku hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid ah xubintii aragtida ama guuxa dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada boosaaso qaybtii tobanaad sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan heestii dabacsanaa ee barnaamijkana aan ku nasan jirnay kaba marna qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa
xisbi xag jir ah oo u janjeera dhinaca bidix ayaa la wareegay awooddii dalka greega isaga oo ka adkaaday xisbiga kale ee muxaafidka ah ee new democracy ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha talada dalkaas hayay natiijada doorashada oo lagu dhawaaqay shalay oo axad ahayd ayaa alex tibras uu ku guulaystay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha ugu da-da yar ee dalkaas hogaaminaya in ka badan boqol iyo konton sano wuxuu ballan qaaday inuu soo afjarayo siyaasadaha guntigiijiska ah waxaase la saadaalinayaa in natiijada doorashadana ay greega u horseedi doonto khilaaf soo kala dhex gala iyaga iyo midowda yurub iyo weliba dalalka kale ee deymaha ku leh xisbigan bidixda fog u janjeedha ayaa u badan ama u baahan oo keliya laba kursi si uu usoo dhiso dowlad wadaag ah waxaase xilli hore xisbigani taageero ka helay xisbiga kale ee garabka midig ee independent greekis kaas oo la galay heshiis ah in ay soo wada dhisaan dowlad wadaag ah
wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in safaaradda maraykanka uu halkaasi ku lahaa albaabada loo laabay kadib dagaalo iyo rabshado xoogan oo bilihii lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada caasimada ee sanca xiisada deganaansha la-aan ee dalka yemen ayaa weli socota iyadoo boqolaal qof ay maanta mar kale usoo baxeen wadooyinka iyaga oo ka cabanaya xuutiyiinta wararka ayaa sidoo kale sheegaya in weerar lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee maraykanka ayaa weerar la beegsaday saraakiil ka tirsan alqaacidada yemen
isbahaysiga nato ayaa sheegay inay qabanayaan kulan aan caadi ahayn maanta oo isniin ah kaas oo lagaga hadli doono dagaalada kasoo cusboonaaday bariga dalka ukraine safiiro ka kala socda ilaa sideed iyo labaatan waddan oo xubno ka ah isbahaysiga nato iyo dalka ukraine ayaa la qorsheeyey in ay ku kulmaan saacadihii tegay brussels wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku waramaysa in kulankan ay codsatay dowladda ukraine xilli hore oo maanta ah ayaa militariga ukraine ay sheegeen in toddoba ka mid ah ciidankooda la dilay tan iyo intii dagaaladan cusubi ay bilaabmeen
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa v o a barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeysha haatana sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda caruurta cunug kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu galaangal u yeesho waxbarashada dugsiyada asaasiga ah meelo badan oo dunida ah iskuul kasta waxa uu leeyahay qeyb adeega waxbarasho ka caawisa caruurta lixaad kale hase yeeshee adeegyada noocaasi ah kuma xoogana dalalka africa oo ay soomaaliyana ka mid tahay laakiin macaalimiinta waalidiinta iyo mas-uuliyiinta waxbarashada ayaa ku baraarugsan baahida jirta qaar ka mid ah macalimiinta iyo waalidiinta ayaa soo jeedinaya in shuruud looga dhigo qorista caruurta dugsiyada galaysa inay haystaan kaarka caafimaadka oo muujinaya in cunuga uu kusoo biiraya dugsiga uu qaatay tallaalada muhiimka ah ee cudurka cudurada faafaa oo dabayshuna ay ka mid tahay waryaheena magaalada muqdisho xasekaafi cabdiraxmaan qoysti ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya
qaar ka mida maamulada dugsiyada iyo waalidiinta ku dhaqan gobolka banaadir ayaa aaminsan in si loo yareeyo fiditaanka cudurka dabaysha iyo saameynta uu ku dhex yeesho waxbarashada loo baahan yahay in ilmaha shuruud looga dhigo haysashada kaarka caafimaadka ka hor inta aan la geynin goobaha waxbarashada yuusuf cabdi muujay waa macalin wax ka dhiga macadka alhuda ee magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay muhiimadda ay leedahay in ardayga xilliga ugu horeeya ee bilowga waxbarashadiisa uu haysto kaar caafimaad way aqoon tahay in ardayga marka uu kusoo biro iskuullada waxbarashada in marka hore laga talaalo cudurada dilaaga siiba cudurka boolyada oo ah lixda cudur markaas dilaaga cudur ka mid ah aniga ahaan waxaan aaminsanahay in ardayga uu wato waxaa la yaqaan kaar caafimaad sababtoo ah ardayga waxay u sahlaysaa markuu kaar caafimaad wato in uu waxbarashadiisa facilitate noqoto ay usii fududeyso uusan caqabado kale uusan la kulmin sometimes waxaa laga yaabaa ardayga isagoo markaas duruus u socotay inuu ka maqnaan casharka loo ardayga maxaa ku dhacay cudurkayga kusoo booday dhakhtaraa loola cararay in la dhaho marka taa waxay caqabad ku keena marka duruusta ardayda ula socda inuu gaab inuu galo sidaa darteed marka ardayda kale uusan la socon karin dhibaatooyin fara badan ardayga markaas uu la kulmo xitaa arday xitaa karaan kasta yani caafimaadka waxaa la lahaaba arday waa inuu maskax ahaan jirhaan inuu fiyo yahay marka taa waxay keena marka qayb ka mid ah caafimaadka qofkii inay ka maqan tahay marka waxaan aaminsanahay marka in loo sameeyo ardayga maxalla kaar caafimaad iskuullada dhammaan markay tagayaan laga baaro maamulka macallimiinta dhammaan ay baaraan xitaa iskuullataa qaar in loo sameeyo taa waax caafimaad oo markaas baarta barnaamijkaas ku shaqo leh in loo sameeyo aan rajaynaya in mustaqbalka dhow la samayn doono waxaan aaminsanahay in barnaamijkan uu yahay barnaamij wacyigelin oo muhiima ardayna looga baahan yahay in uu wato kaarka caafimaadka sidoo kale axmed caraaye cumar oo ka mida macallimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe sare halgan ayaa si weyn ula dhacsan qorshaha ku aadan in caruurta loo sameeyo kaar caafimaad maadaama cudurka dabaysha uu ka mid yahay cudurada la isqaadsiiya waxaana uu waalidiinta iyo dalladaha waxbarasho ee ka jira gobolka banaadir u soo jeediyey baaq ku aadan in arrintaasi xoogga la saaro si loo helo arday jir ahaan iyo maskax ahaanba caafimaadkiisu wanaagsan yahay waalid walba wuxuu jecel ilmihiisa inay waxbartaan laakiin waxbarashada waxyaabo badan oo ka horeeya jiro waxaa ka mid a caafimaad qabka ilmahaaga ayaa ka horeeyo waxaan leeyahay cudurka booliyada wuxuu ka tirsan yahay cudurrada ugu khatarsan adduunka ayuu ka mid yahay dabayshu waa maaragtay isheeg waa qof waa shay waa cudur qofka ku naafeen karta in yaroo kooban noloshiisoo dhan marka waalidka waxaan kula dardaarmayaa hadduu ilaah yidhahdo inay ilmaha goobaha caafimaadka geeyaan inay tallaalaan inay maaragtay ii sheegeen iskoollada marka ay keenayaan cunugii oo fayaqaba oo caafimaad qaba oo lasoo tallaalay iskoollada ay keenaan waxaan dhiirigelinayaa in arrintaas maaragtay ii sheeg ah in ardayga marka ugu horeysa oo iskuulka la geynayo lagu xiro kaarka caafimaad waxaan u sheegayaa gaar ahaan bahda waxbarashada guud ahaaneed iyo gaar ahaaneed dalladaha hadda inoo shaqeeya haddii iskoolladoo dhan arrintaas waajib loogaga dhigaa oo ah in ardayga la keenayo cusub oo la keenayo iisheeg iskoolka la keenayo la yidhaahdo kaar caafimaad waalidka la weydiiyo wiilkaaga ama gabadhaadu kaar caafimaad ma haystaa hadduu yidhaahda maya la celiyo si ardaygaas loogu soo sameeyo diyaarin iyo baaritaan sax ah loona ogaado caafimaadkiisa waayo arday kale ayaa lagu dhexdari rabaa marka waxaan leeyahay kuwa hore iskoolada gudaheeda u joogana ha lagu celiyo mar labaad oo caafimaadkooda si fiican ha loo baaro kuwa cusuboo soo galaayana cudurka booliyada iyo cudurada kaloo dilaaga ahba in laga soo baaro qofkii isagoo kaar cadaysan wato oo tilmaaman uu yimaado kadibna iskoolada ay sidaas ku qaabilaan ayaa soo jeedin lahaa aniga aragtideeda dhibaatada dhinaca fahamka iyo culayska xagga waxbarashada ee ay qabaan caruurta la ildaran xanuunka boolyada ayaa waxaa si kooban uga hadlay cumar macalin cabdi oo ah aabbo soomaaliyeed oo si gaara ula socda dhaqdhaqaaqa ilmaha dabayshu naafaysay ilmaha booliyada qaba waan arkay dugsi qur-aankana waan ku arkay iskoolaadkana waan ku arkay waa qof badhahoo lagu yidhi oo aan dhannayn oo waxbar lagu yidhi weeye macallimiintu dhib weyn bay kala kulmaan isaguna dhib weyn buu kala kulmaa qofkii aynigiisa ahayd goortuu si fiican intuu wax u qaatay meel gaadhi lahaa isagu meelaan meel ahayn isagoo mari oo xataa hawlihiisii kalabadh aan maraynin iyo wakhtiguu ku dhacaa marka aad bay ugu dhibqabaan waxbarashada macalimiinta waxaan ku boorinhayaa inay si gooniya ilmaha ula socdaan ilmaha boolyada qaba dabaysha qaba oo maaragtay xanuunsanhaya sida kuwa kale caadigaa inayn ula dhaqmin si taxadar lahoo gooni ah oo turiinsha ah oo dulqaadle inay ula socdaan baan macalimiintana ku waaninhayaa waqtiyada goonida aana waxbaraan oo si maaragtay ay facooda u soo gaadhaan waqtiyo gooniya ay siiyaan oon buuq iyo qayli iyo midna lahayn tartan midna lahayn si ay kuwa kale u soo gaadhaan macalimiinta dhan saasaan ku waaninhayaa haddaba iyadoo laga damqanayo waxyeelada ay qabaan caruurta naafada ah ee cudurka boolyadu ragaadiyey ayaa cumar macan cabdi waxa uu mar kale tala ahaan waalidiinta ugu soo jeedinayaa inay ubadkooda tallaalaan si mustaqbalka ay uga baaqsadaan kala dhantaalid ka timaada xubnaha jirka ee ubadkooda waxaan ku waaninhayaa waalidiinta in cudurka dabaysha la yidhaah daawo ma leh laakiin wuxuu leeyahay oo laynoo sheegay ka hortag buu leeyahay ilmaha in intay yaryar yihiin oo tallaalka qaadanayaan in laga hortago dabaysha oo laga tallaalo aad baan waalidiinta ugu waaninhayaa waxaad arki iyagoo qoladii tallaalku intay wareegaysanhayaan guryaha soo garaacaya oo kule ilmaha ee soo bixiya aanu idiin tallaale lacag lagama rabo kharash lagama rabo waxba lagama rabo aanu idiin tallaale qaata daawada oo hooyadii intay guriga ku qarisa ay ku leedahay ilmihii ilmaba iima joogaan ee wax ayba iska dafirayaanba waa dhibaato aad u weyn xasan kaasi qoyste v o a muqdisho cawaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna hargeysa magaalada hargeysa waxaa ku yaala dugsiyo hoose oo ay kumanaan caruur ah ay wax ka bartaan dugsiyadaasi oo kaashanaya waalidiinta ayaa dadaal ugu jira sidii caruurta dugsiyadaas wax ka barataa ay noqon lahaayeen kuwa caafimaad qaba ka hortagna u hela cudurrada halista ah sida dabaysha oo kale waryaheena v o a cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray xarumaha waxbarashadu waxa ay ka mid yihiin barkulanka ubadka kala duwan ee ka kala imi xaafado kala duwan kuwaasoo ahmiyaddeeda ay leedahay in la sugo caafimaadkooda si la xaqiijiyo hannaanka waxbarashadooda haddaba ahmiyad intee leeg ayay waxbarashada u leedahay in la helo arday caafimaad qaba nuur cumar iidaan waa maamulaha guud ee dugsiyada salaami ee magaalada hargeysa oo ay wax ka bartaan ardayd gaadhaysa siddeed kun oo arday runtii ardaygu inuu caafimaad qabo caafimaadkiisuu taamiya runtii faa'iidooyin badan bay waxbarashada runtii u leedahay haddii ay tahay fahamka ardayga haddii ay tahay imaanshaha ardayga haddii ay tahay ka qayb qaadashada waxyaabaha tacliinta la xidhiidho dhan hadday tartamo tahay haddii ay kadisi aqooneed ay tahay runtii ardaygu caafimaad qabkiisu muhiim buu u yahay dhinac kasta oo laga eego waxbarashada runtii sidaa uu soo tilmaamay nuur cumar iidaan caafimaadka ardaygu waxauu door muhiim ah kaga jiraa waxbarashadiisa haddaba waa maxay caqabadaha soo waajihi kara ardayga habsamay socodkiisa waxbarashada haddii cudurka dabaysha uu naafeeyo cabiib aadan nuur waa agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan ilmihii oo naafay marka uu waxbarashada loo diro caqabado badan buu kala kulmaya kow wax ka mida ilmihii wuu gacan laayahay ama wuu lug laayahay ama dhinac dhan buu laayahay dhinacuu laayahay dhankii kale waxaa ku caqabad ku ah horta barsocodkii iyo gaaritaankii meeshaba caqabad wixii ka noqonaysa haddii xitaa uu dhowaado meeshii adeegii waxbarasha u yaallay oo u gaari karo haddana adeegyadii kale la bixinayay iyo qoraaladii iyo wixii gacmihii lafteedii qayb bay kaga tahay ta saddexaada kale ilmaha ay kaga tahay waxa weyaan ciddan wuxuu arkayaa da'diisii oo ciyaaraysa oo wax eryanaysa oo wax samaynaysa marka isaga morali laftiisa ayay noqonaysaa marka ilmihii wuxuu noqonayaa ilme xaggii xitaa waxbarashada culays badan ka saarmaya iyadoo badanaaba ay socdaan dadaalla bulshada lagu siinayo tallaalka ayaa la tilmaamaa in muddooyinkan u dambeeyey somalilan aan lagu arag dad ay curyaamisay cudurka dabayshu balse waxaa jira qaar ay hore u asiibtay oo haatan waxbarashadooda wataa mas-uuliyiinta dugsiyada ay ardaydaasi wax ka bartaan ahmiyad intee leeg ayay siiyaan se siday uga ilaaliyaan inaan naanayso loogu bixin cudurkaasi dabaysha ee haleelay waa su-aal aan hordhigay nuur cumar iidaan maamulaha guud ee dugsiyada salaama od runtii inta badan waxaanu ka samaynaa dugsiyada salaamaha haddii aanu nahay qaybihiisa kala duwan wacyigelin aada runtii u badan xagga ardayda inaanay ardaydana runtii ardayda boolyada qabtay inaanay faquuqin naanaysana runtii aanay u bixin maadaama iyaga la mid yihiin oo runtii uu asiibayun xanuun runtii ka hortag lahaa oo laga hortegi kari lahaa runtii inay ardayda u arkaan arday walaaladooda inay yihiin arday waxa weeye wax aanay ka duwanayn runtii ardaydana aad baanu wacyigelin badan uga samaynaa mana jeclin runtii inaanu maqalno ama sida ay doontabaa u dhacday inaanu ku aragno ardaydaasoo naanays loo bixinay ardaydana inta badan dugsiyada salaamaha haddana wacyigelin badan ayaanu arrinkaa runtii aanu ka samaynaa sida caadada ah ma aalaabo ay ku taliyaan khubarada caafimaadku inta badan waxaa khatar ugu jira cudurkan dabayshii inuu asiibo carruurta ay da'doodu shanta sannadood ka hoosayso dugsiyada somalilan oo ay subixii ku kallahaan kumanaan carruur ah ayaa sida oo kale uu nuur ii sheegay in ay waalidiinta ku dhiirigeliyaan islamarkaana wacyigelin ku siiyaan inay tallaalaan carruurtooda si waxbarasho caafimaad qabta ay u wataan runtii waalidiinta wacyigelin badan baanu dhankaa aanu runtii aanu ka siinaa iyaga laftoodu dadka iyo bulshaduna iminka way way dareemeen booliyadu dhibaatada ay leedahay oo waalidka iyo dadkuba runtii si fiican bay iminka ugu baraarugsayin saamaynta xanuunkani leeyahay markii la arkay marka runtii iskuullada salaamaha haddii aanu nahay qaybihiisa kala duwan weliba qaybta waxa weeye dugsiyada hoose dhexe ardayda yaryar ay dhiganayaan waalidiinta wacyigelin badan baanu ku siinaa in ardayda la tallaalo tallaalkooda loo dhammaystiro si iyaga laftooda arday ahaan ay ula mid noqdaan ardaydii kale ee wax weeye caafimaadkoodu wanaagsanaa una suurtogelinaysa inay waxbarashadoodii ay wataan wasaaradda caafimaadka somalilan oo iyadu mas-uulka ah howlaha caafimaadka islamarkaana garwadeen ka ah ololayaasha lagaga hortagaya cudurkan ayaa ah tan laga rabo gaasiinta adeegan ee bulshada haddaba ma yahay kahortagu mid mar kastaba diyaar u ah bulshada eysaan ka warqabno laga soo bilaabo labadii kun iyo toddobadii ilaa maanta somalilan waxay ka tahay free ama aan lagu arag cudurka dabaysha marka waxaa jira dhammaan adeegyada caafimaadka ee somalilan adeegyada weliba kuwa asaasigaa waxa yaalla tallaalkii kaasoo si joogta uga baxa lixda cisho ee wiigi ama afar iyo labaatan cisho bishii oo ay ka maqan yihiin uun jimcayaashu waxaa kaloo jira tallaalo loo yaqaano campaigns kaasoo lagu fuliyo oo lagu gaadhsiinaya adeega sidii loo kor loogu qaadi lahaa caafimaadka caruurta gaar ahaan tallaalada dhammaantood kambaynka lagu samaynayo waxaa kaloo jiro iminka ay wasaaradda caafimaadka soo kordhiyay qayb loo yaqaano siyaad aan ugu magactan siyaadka waxaa loo soo gaabay waa short interval additional dose waxaan ugu talagalnay in lagu gaadho meelaha hard trigeriaha ama meelaha aada u fogfog een adeegyada caafimaadku ayna ka jirin kaasoo kale markaa waxay fududaysay in caruurtii iminka joogtay meelaha ina adeegyadu gaadhin ama meelaha adeegu adeeg yahay in la gaadho in lagu gaarsiiyo tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeetankii oo ahayd markii dunida lagaga dhawaaqay ololaha cidhibtirka cudurkan dabaysha ayaa la tilmaamaa in muddooyinkii u dambeeyey ay sii yaraanaysay dhibaatadiisu iyadoo hay-adda caafimaadka adduunka w h o ay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii shaacisay in guud ahaanba dunida keliya afar boqol iyo lix iyo toban qof laga helay cudurkan wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa qorshaynaysa in mustaqbalka waalidka lagu xidho in ilmuhu tallaalan yahay xilliga dugsiga la qorayo waa kan mar kale cabiib aadan nuur agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan kolley waxa weeyaan waxaa jira sharci caalamiya oo odhanaya ilmuhu waa inuu haystaa tallaalada caalamiga ah oo ay ka mid tahay dabayshuna ka wasaarad ahaan waxaan rajaynaynaa inaan bolosikaasi soo noqda annagoo kala shaqaynana wasaaradda waxbarashada iyo line ministerska kale ama wasaaradaha kale wada shaqaynta dhow leenahay bolosigani waa bolosi socda noqon doonana mustaqbalka mid hadhow toolo lagu xidho ardayda in ay la yimaadaan kaariskoogii iyo tallaalka si iskuulka ay usoo galaan waa fuuturka waa mid aan ka fikirayno waa mid aan rajaynayno inaan mustaqbalka ku fidino dhammaan gobolada iyo degmooyinka caruurta ka imanaysa ee iskuulka imanaysa inay helaan cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
waryaheena nuux muuse barjeeb ayaa isna warbixintan ku eegaya mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee garowe iyo sida mas-uuliyiinta dugsiga iyo waalidiinta ay ugu baraarugsan yihiin in helista caruur caafimaad qabta ay ahamiyad u leedahay koriishahooda maskaxeed iyo guusha waxbarasho
goobaha waxbarashada deegaanada puntland ayaa qaybtood sameeya dadaallo ay kaga hortegayaan in ubadka uu haleelo fayraska dabaysha toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dadaalka goobaha waxbarashada ay wadaan dugsiga hoose dhexe ee darwiish oo ka mid a dugsiyada ugu ballaaran ee ka jira garowe darwiish waxaa sana dugsiyeedka labada kun afariyo toban iyo labada kun shan iyo toban fadhiistay hoose iyo dhexeba arday gaaraysa kun shan boqol lixdan iyo kow arday oo toddoba boqol iyo toddoba ka mid ay yihiin hablo iyo siddeed boqol konton iyo afar wiilalah haddaba ardayda tirada intaa la eg oo u badan caruur qaabkee ayay uga caawiyaan ka hortegista cudurka dabaysha waxaa arrintan barnaamijka uga waramay maamulaha darwiish maxamed siciid yuusuf xuuxuule waxaanu sameynaa marka ay socoto wacyigelinta wasaaradda xaafimaadka oo ay bilaabayaan barnaamijka toddobaadka tallaalka caruurta ayaa tiimal ay soo jiideysaa wasaaradda magaalada kusoo jiideysaa kadibna tiimankaas iyo sonis bay leeyihiin xaafadaha ay kala galgalaan xaafadahaas marka ay kala gelayaan waxay kamid yahay dugsigu waad aragtay dugsiga magaalada bartankeeda ku yaala dugsiga ugu ballaarana weye saasaanu waxaanu uga qabanaa maaragtay tiimankaasaan u yeernaa wixii boolyada maaragtay markaa gaare ayaanu ka tallaalnaa qaybna waxa weye guryaha ayaa looga tallaalaa qaybta marka iskoolka lagu tallaalo calaamad baa waxaa laga marayaa farta cidida oo kale si aan mar kale loo tallaalin aysan daroob kale aysan ku dhicin dhibco kale aysan ku dhicin xoogii haddii guriga laga tallaalayna oo xaafadda guriga laga soo tallaalayna ciddiduu ku leeyahay baashi xuuxuule ayaa sheegay iyagoo gacan ka helaya wasaaradda caafimaadka inay sameeyeen qorshe ay kula socdaan ardayga iyo qaadashadiisa tallaalada booliyadana ay ka mid tahay waxaanu samaynaa registerka ardayga iyo fasalkiisa uu ku yaallo xaadirinta imaanshihiisa dugsiga laga xaadirinayo ayaanu waxaanu ugu samaynaa colom lagu ogaanayo ardaygaasi maaragtay muxuu ahaa uu tallaalan yahay oo uu boolyada dhibceheedi uu qabo haddii indhaha laga cabirayo kale sida mararka qaarkood dhacda in ardada indhaha laga cabirayo araggooda uu daciifka yahay indhaha oo kale maaragtay in iyagana waxay leeyihiin meel lagu buuxiyo araggooda intuu cabirkoodu yahay iyo hadday dhaktar ubaahan yihiin iyo hadday u baahan yihiin la talin labadaba haddaba dadaalkaas ay sameeyeen goobaha waxbarashada sidee u arkaan waalidiinta carruurta u soo dirsaday waxbarashada waxaa mar kale ka hadlaya maxamed siciid runtii waalidku wuu isku dhex jiraa badina waxa weeye dadku way ogaadeen cudurkan boolyada inuu yahay cudur aada usoo noqnoqonaya soomaaliya kusoo noqonaya marka khaasatan puntland mar dambe ayuu kusoo noqday oo tula tawfiiq degmada tawfiiq ayaa laga helay marka waxa weeye waalidku waa isku jiraa qeyb wacyigelsan oo og cudurkan inuu yahay cudur halisa oo dilaayo ilmihii u diidaya xataa inuu waxbarashadii yimaado disable uu noqonayo ama lugi gacan uu ka muxuu ahaa laangaraynayo ama maaragtay uusan markaa waxbarashadii soo aadi karin iyo qeyb xoogaa traditionalkooda uu maaragtay diidanna way jiraan marka barnaamijka marka la sameynayo annaga ka maamul ahaan maamulayaasha dugsiyada puntland oo dhale wasaaradda caafimaadku iyadoo soo maraysa wasaaradda waxbarashada ayay waxay u samaysaa meeting ama shir lagaga hadlayo in maamulayaashu lagu wacyigeliyo arrintaas wacyigelintaas ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka iyo maamulada dugsiyada ayaa keenaysa in waalidiinta ay u arkaan inay tahay tallaabo habboon iyagoo weliba raacinaya arrimaha ay jeclaan lahaayeen in la sameeyo sida uu qabo magacaygu waa cabdisaaq alxaashi aniga waxaan ahay aabe maaragtay afar ciyaala baan leeyahay afar gabdhood mid kamida iskuol bay dhigataa oo hadirtaan maaragtay tallaaladeedu dhan way qaadatay laakiin waxaa jira xoogaa hadirtaan arrinta maaragtay sida jirta waxa weye iskuolkii wuxuu haystaa warqadii amaba muxuu ahaa kaarkii caafimaadka oo isaga u gaar ah annagana waxaanu haysanaa mid aanu kala xiriirno maaragtay muxuua caafimaadka iyo tallaaladii aan kala socono oo inuu qaatay caruurtii inay qaadatay in kaleeta aan kula socono waxaan jeclaan lahaa in waxa oo dhan la koordineed gareeyo oo xiriir loo sameeyo si kaarkan iskuulka yaalla iyo kan waalidka uu haysto iyo kan muxuu ahaa caafimaadka laftigiisa si ay uwada uga wada muuqato haddii mid kamida uu maaragtay muxuua information kusoo siyaado nuux muuse birjeeb barnaamijka boolyada v o a garowe hawaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan haatanna haddaynu aadno dhinaca iyo dalka kenya waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa isna si oo arrinta dugsiyada waxbarashada iyo faafista cudurka dabaysha wax uga ogaado booqday mid ka mid a dugsiyada hoose ee xaafadda isli ee magaalada nairobi ee soomaalidu ku badan tahay wuxuuna kula kulmay macalin saalax maxamed oo uu arrimahaasi ka waraystay waa mahadsan tahay yaasiinow shuruudo badana weydin way jiraan marka ay waalidiinta caruurtooda ay keenaan dhinaca hadda aad soo qaadatay dhinaca polioga aada iyo aad aan uga taxadirnaa waa arrinta ugu hore oo muhiimka ah oo aan weydinaa waalidiinta cunuga inuu tallaalka lee tallaalkiina waan baarnaa waan fiirnaa cunuga tallaal inuu lee caafimaadka waa arrin muhiime dhinaca kale waxaa jirta caruur kale oo oo qaba polioga oona joogaan way jiraan caruurtaas waxaan u sameynaa treatment fiican oo special treatment aan u sameynaa waa waxaa waxaan u gadnaa qalabka lagu socda sida weljaga aan u gadnaa waxaa kaloo u samayna bilal kaloo lagu socdana way jirtaan u samayna caruurta ay saamaysa dhinaca polioga dad kale waxaa dad waxaa ugu yeernaa oo specialist oo arrintan ka saayin oo dhinaca jimacsiga oo u sameynayeen jimacsiga oo sifa oo caruurtan ay arrintan uga looga daabay ama caruur badan oo fiicnaata way jiraan oo arrintaa markii loo qabtay caruur iska fiicnaatay oo way jiraan waxaa kaloo jiraan oo waalidiinta aan aada ugu waaninaa inay caruurta tallaalaan caruurta tallaal oo la siiya ee caruurta caafimaadkiisa la socdaan hase ahaatee haddii arrintaas la sameynan caruur kalaa joogaan caruurtii waxay ku daaranayeen cudurkii ama cudurkii uu sii faafaya caruur kale ay sii saameyni waa dhinaca caafimaadka waa arrin muhiim ah oo in laga taxadaro mudan mar walba oo meeshan aan joogno dhinaca kalena waxaa jira marar aan ugu yeerna dad oo ku taksuse dhinaca oo duraan ama injectionka siinayin polioga injection ama daawayaal kale oo keenayin oo dadkaasi way imaadaan oo iskuullada waxaan u sameynaa fasallo gaar ah ay ku sameynayaan arrintaas ay ku qabanayeen waqtiga haata ay qabanayaan caruurta iskuulka iyo caruur kale oo banaanka ka imaadaba way ka qayb qaataan arrintaasi aad iyo aad waana waana waana bilaash waay dhinaca bilaash waay polio waana siinaa waa tahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay saalax maxamed run ahaantii marka la eego booqashooyinkii ugu dambeeyey oo iskuulka isli primary soyal aynu ku tagnay waxaynu arkaynay sida macalinku hadda uu sheegayo meelo gaara oo wacyigelinta oo hay-adaha caafimaadka iyo waalidiinta iyo markaa lagu kala hufayo ardada soo gelaysa wayo maadaama xilligan ay tahay xilligii ardada cusub la qaadanayay waxaa kaloo wax ka weydiiyey saalax bal caruurtan ay ku dhacday maxaan kula sida isaguba sheegay tiro kamida boolyadu ay saamaysay oo laga yaabo qaarkood inay niyad jabaan oo qaar laga yaabo inay waxbarashada si caadiya u wadi waayaan inay marmar guryaha ku booqdaan kuwa kalaasyada imaan waaya oo ay waalidiinta wacyigelin u sameeyaan arrimaha isagoo ka hadlay caruurtaas oo arrintan ay saamaysa oo arrintan intay saamaysa oo xaafadaha iska jooga ama xaafadda hataa kasoo bixi waaye waan ka daba tagnaa caruurtii xaafadaha aan ugu tagnaa waalidiintaan si gaar aan u waaninaa arrintan aan uga hadlanaa polioga in la daaweyn kara in arrintan loo baahan yahay shuruudaha loo baahan yahay waxa la sameynaya cunuga sifuu kusoo kaban lahay cunuga waxyaalahaasaan u sameynaa cunugana waxaan u sameynaa cunuga dhinaciisana waxyaalahana waan uga sheekay waan u sheegnaa waana daaweynaa oo dhinaca daawo ama dhinaca educationka waxa ku saabsan oo dhinaca daawada la helaayo ama wheelchairga waxa la helaayo oo dhan waan u kaalmaynaa caruurtaasi waa tahay barnaamijkeennii ee bolio oo toddobaadkan aynu ku eegaynay qaabka macalimiintu ay shuruudaha ugu xiraan kuwa soo qaatay tallaalka iyo kuwa aan qaadanin iyo tirada caruurta cudurka uu saameeyey gaar ahaan kuwa curyaannimadu ku dhacday adeegyada gaarka ah ee iskuulka islii ee primary oo sooya loo yaqaano ay u sameeyaan macalinka haatan aynu wareysanaynay waa macalin saalax maxamed dhammaanteen waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
hagaaguli waxaad nagala socotaan idaacadda v o laanta afka soomaaliga fidnimo wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkuna waa wacyigelinta cudurka dabaysha haatana kusoo dhawaada xubinteenii wicitaanka dhegeystaha oo mar walba dabcan la xiriirta mawaadiicda cudurka dabaysha iyo su-aalaha ay ka qabaan dhegeystayaasha ismaaciil xuseen farjar oo stuudiga igu heliya ayaa inoo haya
wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qaybteennii wicitaanka ee barnaamijkeennii wacyigelinta cudurka dabaysha qaybteennana waxaa marti inoogu ah nuura xaaji axmed maxamed oo baratay kuna soo shaqaysay mihnadda caafimaadka iyada oo ku sugan magaalada hargeysa ayaan khadka tilefoonkula xidhay inta barnaamijkan socdana qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona ugu horreyn bal nuura waxaan jeclaa inaad sawir naga siisid muhiimad intee la-eg buu ubadka u leeyahy barunta in la tallaalo inta inaan u gelin sida waalidka ama macalimiinta dugsiyadu ay ula socon karaan ubadkan inuu tallaalka saxda haysto iyo in kale xanuunka dabaysha horta waa xanuun runtii gumaaday caruur badan oo ka hor marka intaan la gaadhin sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii waa xanuun marka inta badan aan astaamo gaara lahayn oo lagu garto wuxuu sababaa marka inuu curyaamiyo ilmaha gaar ahaan xagga xubnaha sare iyo cagaha inuu ka curyaamiyo mararka qaar intooda badanna u keeni karo dhimasho xanuunka dabayshu marka waa xanuun si fudud loo kala qaadi karo oo dadku inta badan ay kala qaadi karaan waa xanuun aan laga qaadin xayawaan marka sidaynu sheegnay dadkunbaa markaa lakala maxayade kala qaada waa xanuun ku gudba marka saxarada mararka qaarna ku gudbi karaa candhuufta marka xanuunkan dabayshu runtii waa xanuun xanuun aada iyo aada u halisa ku halisana markaa caruurta yarya iyo dadka waaweyn waxaad moodaa soomaalideenu inay ka yara dhacsan yihiin inaanay ogeyn amba aanay dareensanin inuu xanuunkan laftiisa ku dhici karo qof weyn oo aan talaalkii soo qaadanin laakiin ay moodayaan oo kale haddii ay ka gudbeen caruurnimadii inuu ku kooban yahay keliya ta caruurta inay xanuunka qaadi karaan laakiin halkan hadda waxaan ku iftiiminayaa inuu dadka waaweynna uu ku dhici karo haddaanay soo qaadan talaalka dabaysha marka maxay la dambe ku dhacay dadka waaweynna dadka waaweyn walaal wuu ku dhici karaa qofku haddaanu talaalkii soo qaadan marka weliba u nugul yahay marka xanuunku inuu ku dhici karo waxaana jira daba badan oo qofka loo siin karo talaalka talaalka ma huba ilaa had dalka inuu markaa yaalo talaalka dadka waaweyn la siinaya inuu jiro iyo in kale laakiin dadkan reegeysanaya oo kale hadday og yihiin xanuunka aanay hadday og yihiin oo kale inaanay xanuunkan hore aanay uga soo tallaalmin oo kale ay tahay mar kastaba inay ogaadaan inay u nuglaan karaan gaar ahaan hadday ka shaqeynayaan meelaha caafimaadka oo kale gaar ahaan dhinaca shaybaarka oo kale ay fara markasta kula jiraan baaritaanka saxarada iyo kaadida marka waa laga yaaba qofkaas oo kale inuu ku dhici karo gaar ahaana qolyahan kale shaqaalaha caafimaadka ee mar kastaba maxay heeday dadaalka ugu jira inay caawiyaan dadka xanuunsanaya caruur baa jiri karta marka dhakhtarka lagu hayo laftooda xanuunkii qaba ay markaa qofkan weyne laftiisa ee u adeegaya isaga laftiisa waa inuu ogaadaa inuu xanuunkani ku dhici karo waan gartay marka taasi lafteedu waa arrin muhiima in la istiibiyo waan gartay n bal xanuunka maadaama halista u yahay haddii ba lais idhaahdo ka hortaga oo tusaale ahaan bal waalidka oo kale door noocee buu ka qaadan karaa bal inuu la socdo ubadkiisu inay talaalka heleen horta talaalkan waa muhiim oo waxaad moodaa wasaaraduhu inta badan gaar ahaan wasaaradda caafimaadku inta in badan inay ka bixiso baraarujin dheeraada oo dadka u sheegayso xanuunkan in halistiisa iyo dhibaatooyin dhibaatooyinka uu leeyahay waalidkuna waxaa muhiima mar kasta ilmahan inay ilaaliyaan ay ogaadaan caafimaadkiisu inuu ku jiro talaalka waayo waalidkan waxaa looga baahanyay inuu ogaado xanuunka dabaysha inuu yahay xanuun halis ku ah ilmaha caafimaadkiisa laga yaabo xataa mustaqbalkiisa inuu saameyn badan uu gaadhsiin karo waayo ilmuhu hadduu cagaha ka coryaamo waxaad ogaan kartaa ogaan kartaa oo kale ilmahaasi inaanu hadhow toole wax mustaqbalkiisa horumar gaadhsiin karaa inay yaraan doonto marka waalidka markasta waa inuu ogaada ilmaha talaalka la siinaya weliba gaar ahaan talaalka dabaysha inuu yahay afar jeer in ilmaha la siiyo ilmaha marka uu jiro laba bilood talaalka ugu horeeya waa inuu qaataa ilmaha marka uu jiro afar bilood talaalka labaad buu markaa qaadanaya ilmaha marka uu jiro lix bilood ilaa sanad iyo badh talaalka saddexaad buu qaadanayaa talaalka afraad oo u dambeeya oo ah ka xoojin doona saddexdii talaal uu soo qaatayna waa waa in la siiya inta da-diisa ay udhexayso afar jir ilaa lix jir marka wasaaraddu inta badan caafimaadku way ku dadaashaa inay qaybiso daawooyinka talaalka ay kuna qaybiso xarumaha caafimaadka waxaa jira dad loo tababaray xanuunkan marka maxay heeday inay talaalkiisa bixiyaan guryaha dadkii loogu imanaya laakiin waxaad moodaa waalidku inuu ka dhaga adeegayo ilmihiisi inuu talaal siiyo sababaha oo ah soomaalida waxaad moodaa inay dhex isdhex mariyeen xanuun buu leeyahay talaalka la bixinaya dawooyin dhacay weeyaan laakiin waxa weeyaan ilmahaaga haddaad doonayso mustaqbalkiisa inaad ka shaqayso caafimaadkiisa maxay heeday inaad ugu dadaasho talaalku inuu kamid yahay xubnaha ugu waaweyn ay tahay inaad kula dagaalanto xadlada dhici karaa
mid ka mid a dhegaystayaasha ayaa haatan khadka telefoonka inagu soo biiray aan bal siiyo bal magacaagadoo ku bilaabaya barqis aadan maxaad jeceshay bal inaad weydiisid martida barnaamijka waxaan jeclaanahaa inaan weydiiyo wa macalimiinta sabay ku ogaan karaan ama ula socon karaan tallaalka iyo waali waalidiinta iyo macalimiintaba siday ula socon karayaan ama iyagu siday iskugu warhayn karayaan inay arrintooda iyo tallaalka iyo horta istaraatiijiyada runtii taalo dalka oo maanta la odhan karo gaar ahaana dugsiyada oo kale loo adeegsadaa meeshii ma yaalaan laakiin waxaa kolleyba muhiima inay hormood ka noqdaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashadu hogaaminta tallaalka carruurta oo waxaa weliba iyagoo la kaashanaya hay-adaha caafimaadka sida w h o w h o do kale iyo unicef marka hore waxaa muhiima horta tirakoob saxa in la sameeyo inta caruur wuu kusoo dhacay xanuunka dabayshu sanadadan u dambeysay iyo inuu ka yaraaday intii hore looga yaqaanay taasoo kale waxaa la dareemi karaa in xanuunka dabayshu tir ahaan miyuu isdhimay mise ismuu dhimin taa lafteedu waxay gelin kartaa comparison talaalka miyuu wax ka ka qabtay iyo in kale waxaa kaloo muhiima in la sameeyo wacyigelin ballaaran laguna sameeyo muxuu ahaaye goobaha waxbarashada cisbitaalka xanaanooyinka dadkan lagu baraarujinayo horta dhibaatada uu leeyahay xanuunka dabayshu waxaa kaloo muhiima in la sameeyo barnaamijyo gaara xagga tvga ah iyo raadiyowga in interview xitaa laga qaado amba waraysi laga qaado waalid ka dhaga adayga xanuunka inuu inuu muxuu ahaa ilmihiisa siiyo tallaal kadibna uu ku dhacay xanuunkii siduu uga murugoonayo because soomaaliyeed waxay u baahan yihin in runtii la taabsiiyo xanuunka dhibta uu leeyahay siduu waalidkan uga rafaadsan yahay ilmihiisa nimka xanuunka uu ku dhacay iyo siduu uga murugoonayo dhibtan haysata iyo inuu haddam runtii uu taagan yahay haddaan sii lahaa marka taa lafteedana waa arrimaha aad oo muhiimka ah dugsiyada oo kale laftoodu waa in wasaaradda waxbarashada oo kale ay ku ay adkaysaa siyaasad ah ilmaha dugsiga dugsiga la soo gelinayo kale inuu leeyahay kaad caafimaad laga eegan karo marka ilmahani ma soo qaato tallaal iyo in kale waayo waxaa jirta tarakoob la sameeyey afar amba shan sano ka hor oo la yidhi ilma xanuunka qaba haddii la dhex geeyo tiro ardaya waxaa boqol kiiba boqol la huba tiradaa ardayda inay wada qaadi karaan xanuunkaas marka si taa looga badbaado kaad caafimaad ilmaha waa in loo sameeyaa laguna ogaado ilmahana ma soo qaato mise wa u soo qaadanin haddii uu soo qaato way wanaagsan tahay alxamdulilah haddii aanu soo qaadanna isla markaa wacyigelin la geliyo oo loo sheego waalidka muhiimadda ay leedahay lagana hor istaago markaa dugsiga galo mise waan tallaal ka qaadanin marka ma la odhan karaa waa khasab dadkan tusaalahaan macalimiinta qudhooda ama waalidka qudhooda in iyaga qudhooda laga soo bilaabo inay tababar la siiyo marka hore si ay u ogaadaan ama ula socdaan xaaladahan oo kale ay u fahmi karaan dhibta xanuunkan ka dhalan karta iyo sida wax looga qaban karo walaalo horta xanuunkan waa xanuun adag dadkuna way wada ogyihiin waana la dareensan yahay siyaasad ahaana waxaa mar kasta wacyigelin looga baahan yahay in laga bixiyo idaacad hadday noqoto hadday t v noqoto inkastay wasaaradda caafimaadku inta badan inta beriyahan udambeysay ay baraarujin fara badan ay dhinaca caafimaadkaa ka bixinaysa dhinaca raadiyowga haddana waa in lasii xoojiyaa laguna xoojiyo dugsiyada laguna xoojiyo meelaha goobaha caafimaadka marka waalidka markay hooyadoo kale ay umulayso oo kale ama ay xaamilada tahay oo kale baraarujin noocaasa lasii siiyaa markay umusho wixii looga baahan yahay kale inta tallaalo ilmuhu u baahan yahay marka wax kastooba waalidka xaggiisa kasoo bilaabmaa way saxmaan baa layidhi marka xoojinta kale labaad in u baahana waxa weyan xagga dugsiyada oo kale in lagu adkeeyo waalidka ilmihiisa inuu tallaal soo siiyo waa muhiim in kaarka caafimaadka lagu xidhaana waa siyaasad labaadoo loo baahan yahay inay maxayhede ay hirgeliso wasaaradda waxbarashadu waxaan filayaa haddii dhinaca guriga iyo dhinaca maxay ahaday wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyadaba layska adeegsado oo layska kaashado inay noqon karto taasi siyaasad xoojin karta kahortag ballaadan oo lagaga hortegi karo xanuunka dabaysha
guud ahaanba dhegaystaan inta waxayn naga eg qaybteenni wicitaanka ee barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha waxaana marti inoogu ahayd nuuro xaaji axmed maxumed oo ku sugan magaalada hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
weli v o ahayd nagala socotaan goordha waxaad maqli doontaan qaybtii tobanaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aan ku horeyno barnaamijkai dareenka dadweynaha oo ku saabsan waxqabadka xukuumadda puntland iyo la xisaabtanka waryahayaga faadumo yaasiin ayaa kasoo dirtay magaalada boosaaso
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ah laba dhegaystayaasha aanu kula wadaagno hadba wixii cusub toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa la xisaabtanka madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas uu golihiisa wasiirada ku sameeyey iyo sida ay dadweynuhu u arkaan waxqabadkoodii muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay xukuumadda cusub ee puntland qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso oo aan kula kulmay goob lagu shaaheeyo oo ku taal bartamaha magaalada boosaaso ayaa ka waramaya aragtidooda ku aadan arrinta waxqabadka walaal magacaaga waxaa la dhahaa maxamed siciid waxaan joogaa magaalada boosaaso runtii dowladda tan waxay shaqaynaysa muddo hal sano ah waxaana aada ugu farxay la xisaabtan in madaxweynuhu uu ka sameeyey arrintaa iyada ah oo golihiisa wasiirada wuu ishor keenay uu dhegaystay hase yeeshee waxyaabaha bulshada xanuunka ku haya waxaa ugu weyn afar cudur afartaa cudur waxay ka dhasheen dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca biyaha iyo dhinaca korontada iyadoo cabashooyinku dadweyneha ka cabanayaan xagga waxqabadka iyo sida deeqaha loo wadaagayo iyo ah, waxaan runtii filaynay eh, in dowladdu ay arrimaha iyaga wax ka soo saari doonto eh, korontadana dhibi doonto biyaha dhibi doonto xagga caafimaadka iyo waxbarashadana wax ka qaban doonto weli waa sugaynaa eh, tallaabadii uu madaxweynuhu ka qaadi qaadi lahaa iyadoo ay baaqi tahay waxaan rajaynaynaa in golaha wasiirada cusub oo imaan doona ay noqon doonaan kuwo arrimaha aanu soo sheegnay wax ka qaban doona aad baa umahadsan tahay magacaaga walaal cabdixakiin macalin maxamed eh, waxaan joogaa boosaaso eh, waxaan dhihi lahaa anugu sidii aan ka rabnay cabdiweli weli kama helin een, waayo eh, wuu la xisaabtamay wasaaradaha dhammaan uu xisaabtam u sameeyey laakiin waxqabadka arrimaha bulshada kama hayno waxaan ka sugaynay intaas in ka badan insha allah Eh, haddana waxaan ka sugaynaa maadaama hadda sanad uu soo dhaafay oo deymo badan lagu lahaa suu sheegayo howlo badan ku jiraan iyo masaakil badan uu jiro in hadda kabacdi insha allah uu noqdo eh, waxqabad fiican baan ka sugaynaa insha allah magacaaga walaal بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yidhahdaa yaasin cabdi muuse Een, waxaan joogaa boosaaso waxaana ka mid ahay bulshada ku dhaqan boosaaso aragtideeda ku wajahan een, dowladdu maxay qabatay ama maxaa isbedelay haddii aan ka waramo een, waxa ii muuqata saadaal kulley wanaagsan iyo asaas oo waxyaalo badan oo bilow ah in ay jiraan Een, maadaama muddada een, een, een, dowladdu shaqaynaysana ay yarayd waxaan rajaynayaa horta asaaskaasu inuu miro dhalo oo wax isbedela yimaadaan laakiin weli haddana waxaan dareemaynaa inaan bulshadu aanay ka bogsan waxyaalo badan oo ay hadda ka hor ay dareemaysay oo xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyaalkeed waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu wax iska bedeli doonaan Ah, bismillahi raxmaan raxiim waa aniga oo ah maxamuud bood oo ku nool magaalada boosaaso madaxweynaha iyo la xisaabtankii wasiirada waxaan u arkaa inaanay wax macnay ka soo bixin een, inaan wax horumar oo ay sheegeen aanay jirin eh, dowladdaas sanadku u dhammaaday Eh, markaan dhowr dhinac eego iyada oo markaan eego gobolladu inay wadaageen een, khayraadkii in si siman loogu qaybiyey uma aragno Een, uma aragno amnigu inuu horumar sameeyey uma aragno dhaqaalaha puntland inuu horumar sameeyey uma aragno waxaanu aragnaa in saddexdaa waxyaalooda ugu muhiimsanba dibdhac ka jiro Een, ma hayno gobollada fogfog iyo degmooyinka fogfog wasiir ka hadlaya inuu wax ka qabtay Ee, dad hooyooyinkii waxay ugu dhimanayaan een, caafimaad la-aan carruurtii waxay ugu dhimanaysaa nafaqa daro een, degmooyinka fogfog wax ka hadlay maarag haraad baa loogu dhintay marka laamigaa la saaran yahan anigu waa arkaa amnigu laamigu saaran yahay horumarkuna laamigu saaran yahay isaga xataa laamiga okay maaha waxaa la yidhahdaa bashiir eh, maxamed siciid anigu haddaan ka hadlo waxqabadka dowladda eh, waxaan dhihi karaa inta badan waxaa la fiirsadaa madaxweynaha keliya laakiin madaxweynuhu waa shaksi ama wasiiradu haddii ay wanaagsan yihiin inta ka hooseysa madaxda korena way wanaagsanaanayaan hadday madaxdu wanaagsanaatana dadkuna shacabkuna waa wanaagsanaanaya agaasimayaal xiran markaan aragno oo xabsiga lagu helo wasiir xiran iyo agaasimo xiran xoolaha dadweynaha oo madaxweynuhu uusan ka baqin reerna uga baqin awood kalena uga baqin oo dadka maaragtay xatooyada xoolaha dadweynaha aada u ballaaran accountability transparency la-aan xisaabtan la-aan qofku wuxuu ogyahay inaan lagu soo maxkamad lagu soo taagayn waa loo baahan yahay arrintaas sida markaas taa markaan cabdiweli ka aragno waan dhihi karnaa cabdi bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cawl cabdilaahi kana mid ah dhalinyarada ku sugan booso haddii aan ku cabiro halbeegooda iyagu action balaanka ay samaysteen labada kun iyo afar tobankii iyo qaabkii dhan waxaan u qabanay runtii waxbay qabteen markii inoo soo bandhigan saan inuu ka dhegeysanay boqol kiiba toddobaatan laakiin su-aasha meesha ku jira waxaa weeye waxqabadkan la qabtay sidee sidii loo saxda ahaa ama loo balaan gareeyey tusaale ahaan waxqabadku waa la qabtay laakiin wuxuu ku salaysnaa gobollo khaas ah gobollana way ka maqnaayeen gobollada fog fog waxqabadkii sanadka labada kun iyo afar tobankii dowladdu ay qabatay ee ay soo bandhigatay waxa weeye gobollo khaasa gaar ahaan gobollada laamiga u badan meel iftaal ku wallaa iftaal laga sii dhisay meel ceel lahayd oo laba ceel laga dhisay meelahana healthy postigii baanayba lahaynba oo dadkii dhiig joojintii baama ka jirin magacaygu waa abwaan maxamed cabdiraxmaan ciise waxaan ka mid ahay abwaaninta soomaaliyeed ee magaalada boos ku sugan abwaan baa sheegatay marka arrimaha marna ma ka hadashay ha halkan oo kale waxaa i hor yaalla gabay yar oo aan mar aan ku bahalkeeyey waxaan idhi dadaal buu shacbigu doonayaa ciidan daafaca dardar sooran buu doonayaa daacad loo bogo caafimaad dugsiya buu rabaa maalintii daran haddaan gabayga dulucda aan u wado idin dareensiiyo laamiga ka dega yaan jahligu dunyo soo waa anigoo ah maxamuud bood Een, waxaan u arkaa aniga dowladdu inaanay waxay dhaqaajisay jirin Een, haddii wasiir lala xisaabtamana waxay sheegeen kumaanaan qancin Een, waxaan u aragnaa dowladdan hadda cabdiweli markuu la xisaabtamay inuu kursigii labaad ku kala diro baanu arkayna wasiiradan kala eriyo waayo waxaa ka muuqata horumar la-aan tii aan ka sugayna maaha madaxweyne waa nin aqoon-yahana waa nin ka soo shaqeeyey galbeedka laba sababoodna way jiraan aan leenahay mid weli waxaa ku jirta musuq maasuqii iyo qabyaaladii oo codsiga loo keeno wasiirada qaybtood waxay ka eegayaan hoosta muxuu ahaa qofkani yuu ahaa xaguu ka yimi loomana baahna anigu waxaan u arkaa in loo baahan yahay qofka aqoontiisa in la tixgeliyo weli way ku jirtaa shaqaalaynta in aada iyo aada uu madaxweynuhu ugu warhayo wasaaraddan yaa ka shaqeeya yaa wasiirkan sekretaaru ah yaa ku-xigeen u ah ya waa in aada iyo aada yuu shaqaalaysiiyo wasiir shan sano waxaad irka tegay sanad iyo bil marka dawladdeenu sanadka ay jidhay wax badan bay qabatay cashiir kordhin baa timi waxa weeye miisaaniyaddii saan dhegaysanayo wasiirku hogeeyey baarlamaankii way korodhay arboodadii baa la dhisay isbitaallaa dhisay saldhigyadii baa la dayactiray reform baa lagu sameeyey wasaaradihii oo shaqaalihii baa la kala guraya waxaa laga yaabaa inay arrintaasi weel bangi baa inoo soo socda oo runtii inoo sameynaya marka waxyaaba badan oo wanaagsan baa inoo socda marka laakiin waxaa muhiim ah in waxaasoo dhan inaan u qaybsanno si cadaalada gobolladeennana loo si loo qaybiyo gobollada baahida weynin ka jirnana ay helaan runtii saami iyo xaq ku filan waa abwaan maxamed abdiraxmaan ciise waxa weeye waxaan anigu dadkao dhan kaga duwanahay hal aragti baan qabaa gobol walba isagaa isagaa shaqaysan kara gobol walba isagaa wax qabsan kara gobol walba isagaa dalkiisa horumari kara anigu waxaan ahay arday public administrationka barta waxaan ka warhayaa oo aan ugu dhuun dheerahay maadaama aan dhigto mid kuliyad isku xidha shacabka iyo dawladda waxaan aaminsanahay mushkiladda ugu weyn waxay ka timi counsalada counsalada waxaan kula talinayaa madaxweyne inuu kala diro waxba qaban waaye kuwa aan naqaan ma aha waxaana waxaa keenaya dadka lama falgalaanin lama shaqeeyaanin labaad waxaan kula talinaa maxkamadii dastuuriga in la sameeyo barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadime yaasin jaamac oo idin leh nabadgelyo
faadimo yaasiin jaamac iyo dareenka dadweynaha oo inala socodsiinaysa aad bay umahadsan tahay dhegaystayaal ha moogaanina in maalin toddobaad walba magaalo aad ku nooshahay laga yaabo in laga soo diyaariyo barnaamijkan haatanna waxaa dhegihiina kusoo maqan sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan qaybtii tobnaad
dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida sheekadan waxaa maalgeliyey soo saaristeeda raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadminimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana v o a u fududaysay isticmaalkeeda raadiyaha ergo ee isna xaruntiisu tahay magaalada nairobi sheekadan halabuurkeeda waxaa iska leh saxafiga iyo qoraaga soomaaliyeed ee cabdulqaadir maxamed mursal haddaba ku soo dhowaada qaybtii tobnaad ee sheekada oo hadda sidii maad iskiigi joogtaan saad ooga fakartaan nimankan beliska joogaan oo sukaansigooda badan yahay
intaa ii baabsiinaysaa adiga nama ragba haasaawe iyo sukaansi laga waayaa had iyo habeen igama daayaan shuxshuxda iyo xudxudashada anna dheg uma dhigo ilaa ilmahaasaa i sugaayee shaahaygaasaan iska iibsadaa shaahaygaas ayaan iska iibsadaa midda kale nimaanan geedidiisa iyo noloshiisa midna aanan maqlin gadaashiis kama hadli karo qalbigaan bay siinay walaalo runtaa waaye haa qalbigaan isiinay waa runtaa ardooy haddii aad dhantaada aqoon una de qofku aqoonahee ma jiro oo maxaa danaqoodaa qaar baaba hadda waxay ileeyihiin jookay alla tani waa nimowday oo ninba ma doonayso haddase xilliyaanba nin kula haasaawo maba anan joogaba allay ka tahay ma joogo ardooy waxaa kaloon soo xasuustay tuuladaan adaan nooga dambaysay haye naaga oo gabdhaha gudaan ma joogaan horta haa waa joogaan waa joogaan oo waxaa joogta islaantii annagana soo gudday oo weliba ku faanta inay haysato qalabkay annaga nagu soo gudday ayaa gudi laha joobayay hay qalabkii nagu soo gudi may haysaa ilaa hadda haa kaas waaba mirariyaan mudaa saacaddan laakiin dhib male anaaba soo fahaaya soo fafiicanan haystaa waxaan gudi lahaay laba gabdhood oon iska hilmaami inaan gudo aan sidii inta oogu ordaay marna inta u socday marna inta u socday dhexda ka baxeen haye ee walaalay naagtaas ciyow ma ii keentido
laakiin shoobayey sow ma aadan ogid in si weyn looga hadlay gabdhaha guditaankoodii oo la joojiyey odayaasha tuuladuna ay madnuuceen oo haddii lagugu maqlo waaba lagugu caayaya nabiyay waa halan tahay dhagayso waa wax iga dambeey oo hadda gabartaada muxuba ma gudna miya gabartayda muxubo yaallayna maqlin bal horta gabarta bilaaya warka la lise eh gabadhayda muxubo wax yar wax yar wax yar aan aan aan- aan aan ka taabto hadda haddii la eego far in la saaray ma moodaysid weliba aniga oo xishoonaya oo la dhuumanaya baan intaa sameeyey gabdhaha ariga la jooga maaragtay qaarkood baa waxay ku caayaan tan ma gudna tan ma gudna intaasaan kaga badbaadiyay ma gudna gabadhayda hay aniga taas tu aan yeelaaya ma aha haye waa inaan kaxayuubiyon si fiican u gudo Bala, bala, bala, bala.
laa lama ogola lama ogola ah nabalukaadi shoobayay shoobayay walaalay gudniinkaasi gabdhaha faa'iido umalaha lugooye mooye haye may fahantay haddaba adigoo aan ku tallaabsan aynu ka tashanno anta wada hadalla walaalo
anigu wixii islaamuhu ay samayn jireen ilaahay wuu iga duway waxaan moodaa inay waalidkay beri hore fahmeen haddana waa sunno gudanahay ee saa waxaan kugula talin lahaa arrintaa fircooniga inaad ka fiirsatid heedhadi naabal aamus waaba ina boobsisa maxay tiri naad noogu socda maxaa tiri Aniga wixii- waxaan ku yidhi wixii aniga islaamuhu ay samayn jireen ilaahay wuu iga duway waxaadna moodaa inay waalidkay beri hore ay fahmeen haddana waaba sunno gudanahay eesooba waxaan kugula talinaya arrinta ayadaa fircooniga inaad iska dayso ka fiirsatid waayo jooqay bal xagga eegudo yaaqay naaya shoobay naa maanta basbaas ka tagi waa waaw naya na maqlaysa waa suuna gudan kute waqtigaasay suuna gudan tahay dhagays war aan ku siiyey taas mar kalaan ka warramayna adoogoodna waa la soo tushahaa waa sax ee nabaday Nabaday.
waxaa u socdaa biyo aroorow Aye.
adi iyo jooqo aan isku kiil dhaafaa si u wada shaqayn laheedeen inaad ka sheekaysatid waaye nabadee nabadee
waa hagaag weli waxaad nala socotaan oo aad nagala socotaan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijkuna waa wacyigelinta cudurka dabaysha ismaaciil aan ka codsado qodob ka mid a wararka ee kuugu dul corona aad baad mahadsan tahay maxamed colaad xasan dalka greega waxaa xukunkiisa qabsaday xisbi xagjir ah oo u janjeera dhinaca bidix isaga oo ka adkaaday xisbiga muxaafidka ah ee new demoqracy ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha talada dalkaas hayay natiijada doorashadaas ayaa shalay lagu dhawaaqay waxaana ku guuleystay alex tibras oo ku guuleystay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha ugu da'da yar ee dalkaas hogaamiya boqol iyo konton sano muddo ku siman wuxuu ballan qaaday ra-iisul wasaaraha cusub ama xisbigiisu in ay soo afjarayaan siyaasadaha guntigiijiska ah waxaase la saadaalinayaa in natiijada doorashadaasi ay ka cadhaysiin doonto ama greega u horseedi doonto khilaaf soo kale dhex gala iyaga iyo midooda yurub iyo weliba dalalka diimaha ku leh dhinaca kale naato ayay warar ka imanaya sheegaya isbahaysiga naato ayaa sheegay inay ballan qaadeen ama inay qabanayaan kulan aan caadi ahayn maanta oo isniina kaasoo lagaga hadli doono dagaalada kasoo cusboonaaday bariga dalka ukraine safiiro ka kala socda ilaa sideed iyo labaatanka wadan ee xubnaha ka ah isbahaysiga nato iyo dalka ukraine ayaa la qorsheeyey inay ku kulmaan saacadihii lasoo dhaafay brussels wakaaladda wararka ee reuters ayaa iyaduna kusoo warramaysa in kulankan ay codsatay dowladda ukraine xili hore oo maanta ah ayaa militariga ukraine ay sheegeen in toddoba ka mid ah ciidankooda in la dilay tan iyo intii dagaaladan cusub ay bilaabmeen kuwaas oo u dhexeeya kooxaha goonigoostada ah iyo weliba ciidamada dalkaas mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in la dhaawacay ilaa afar iyo labaatan askari oo kale aad baad umahadsan tahay ismaaciil haatan aan ah, ku nasanno gabagabada idaacaddeena codkii baxsanaa loo naxariistay xaliimo khaliif cumar magool
waxaan ahay duhurkii gabal damaan yahay
codkaas magool allahu naxariistee wuxuu gebageba u yahay idaacaddeenii fiidnimo tan iyo intaynu idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
قبل دماوي هاي اوه وحد مدرم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.